بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير درسيgeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa ayadda laba boqol iyo lixdan iyo shanaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahy wamathalu aladiina kuwii nafaqadooda sifadeeda iyo tusaalaheedu yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda bixinayay ibtiqaa'a mardaati illaahi dalbid ay dalbayaan allah raalli ahaanshihiisa darteed iyo wa tahbiitan sugid ay sugayaan oo min anfusihim nafahooda xaggooda ka ahaatay ka mathali jannatin nafaqada kuwaasu ay bixinayaan waa ka mathali jannatin janno oo kale iyo beer oo kale oo birabwatin meel dalcad ah oo taag ah oo siman ku taalla beertaasoo asaabahaa ou haleelay waabilun roob xoogli oo mahiigaanihi ee fa aatad siiday ukulahaa midhaheedii siiday saaxiibkeed siiday iyo ciddii iyada iska laheyd dicfayni xaal midhuhu ay labanlaab yihiin oo u mataanayday fa in lam yusibhaa hadduusaa asiibin beertaas oo usa haleelin waabilun roob mahiigaanuhu uusa ku di'in fadallun fadallun ay fadallun ayaa yakfiihaa roob tiixa oo xuuf ah oon xoog badnayn ayaa ku filan wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun waa mid arkaaya waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratulbaqara gaar ahaan ilaahay subxaana wa tacaala meeshuu uga warramayay nafaqooyinka iyo sadaqaadka iyo waxyaabaha la midka ah ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan wuxuu ku tusaaleeyey oo ku mithaaliyey qofkii sadaqo bixiya sadaqadana ilaahay dartii u bixiya iyo dalbid ou dalbayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka raalli noqdo iyo ixtisaab ou ixtisaabsanayo sadaqadaas ajirkeeda qofkii saa sadaqada u bixiya sadaqadii wax buriyana aan raacin in sadaqadiisu iyo qofkaasu uu la mid yahay qof beer ka tacbaday meel dalcad ah oo taag ah dalcadda iyo taaggana maadaama ay neecaw fiican ay leedahay iyo dabeel fiican dabeeshun ay ku dhacayso beeruhu waa ku bixi og yihiin ee haddana dalcaddaas beerta ku taalla roob xoog lahu mahiigaanuhu oo uu ku da-ay waa meel dalcada waa meel taag ah beer ahaan waa u fiican tahay maadaama dabeeshu ku dhacayso haddana waa siman tahay oo biyuhu haddiiba ka hoori maayaan roobka ku da-aana waa roob xoog leh oo qoble iyo kararba iskugu jira ilahay marka wuxuu yidhi wamathalu ladiina ay wamathalu nafaqati aladiina kuwii nafaqadoodii tusaalaheedu wuxuu yahay yunfiquuna bixinayay amwaalahum xoolahooda bixinayay ibtiqaa'a mardaati illaah dalbid ay dalbayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa darteed u bixinayay xoolahooda ee istustus aan u bixinaynin iyo wa tahbiitan u bixinayay sugid darteed oo min anfusihim nafahooda ka ahaatay sugid ay sugayaan shaygan inuu shay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo u sharciyeeyey uu yahay iyo sugid ay sugayaan shaygan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ajir ka siinaayo waa ixtisaabkii iyo rumayn ay rumaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu shaygan ku ballan qaaday haddii lala yimaado oo sadaqada ah oo ah adduunyadana qofka in bedel la siinaayo aakhirana ilaahi subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad oo ka siinaayo dadka saas u bixinaya xoolahooda waxay nafaqooyinkoodu ka dhigan yihiin ka mathali jannatin beer oo kale wa sifo beerood oo kaley leeyihiin beertaasoo birabwatin meel dalcada oo taag ah oo burshaa ku taalla beertaasoo asaabahaa oo haleelay oo uu ku da-ay waabilun roob waabil ah oo xoog badan oo mahiigaanuhu ee fa aatad siiday ukulahaa midhaheedii siiday yay siinee mafcuulkii labaad waa xadfan yahay fa aatad siiday beertaasi ukula waa mafcuulkii koobaad mafcuulkii labaadna saaxibahaa lasoo qadara ee fa aatad siiday ukulahaa midhaheedii siiday saaxiibahaa saaxiibkeed iyo ciddii iska leheed ayada dicfayni xaal midhuhu ay yihiin laba jibaar labanlaab beeraha kale oo ayada ku inaadka ah oo ayada la eg oo roobka kula da-ay laakiin aan meesha ay ku taallaya sifooyinka ay ku sifaysantaha aan ku sifaysnayn wixii ay dhaleen oo ay soo saareen laba jibaarkeed ayay soo saartay markaase waxaa ka goostay saaxiibkeed qofka ilaahay subxaanahu watacaala dartii wax u bixiyana oo aan wixii uu bixiyey aan raacin wax sadaqadiisa buriyana sadaqadiisa ilaahay subxaanahu watacaala saasoo kale u bullaalinaa fain lam yusibhaa uu yidhi ilaahay haddousa asiibin ousa haleelin ousa ku di'in beertaas dalcadda iyo burshada ku taalla iyo meesha carasanka ah waabilun haddousa ku di'in roob mahiigaan oo xoog leh fadallun roob tiixa oo xuuf ah ayaa yakfiiha ku filana loo soo qadara roob tiixaha iskaga filan maadaama neecaw ay kaashato iyo dabayl ay kaashato ay leed waa iska dhacarsaan marka roobkii yarka ahay iyo dabayshii hadday iskugu darsamaan ankay waxbay soo saareen beertaasu marka mar walbaba beer barakaysan meeshaas fiican ku taalla carsanka dalcadda ah oo beeruhu kubixi og yihiin ayay ku taalla marka qofku haddii uu wax yar la baxo ankee ilaahay dartiisna ula baxo ilaahay u barakeyna subxaana wa tacaala meesha hadduu wax fara badan baxsho laakiin ause ilaahay dartiis ula bixin ama wax buriye sadaqadiisa ou raaciyo waxaasu ay yihiin wax ka kaca ay yihiin wallahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan basiirun waa mid arkaaya ayawadu ma jecel yahay axadukum axadkiin an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beeri beertaasoo min nakhiilin geetimirka ahaatay iyo wacnaabin iyo cinabyo beertaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal lahu xaal uu ninkaas u sugnaaday fiiha beerta dhexdeeda min kulli thamaraati miro walba xaggooda ay thamarun miro ay u sugnaadeen iyo miro u sugnaatay oo min kulli thamaraati miraha noocyadooda oo kala duwan ka ahaatay walxaal asaabahu ninkaas uu islamarkaas asiibay alkibaru gabowgu ou asiibay iyo da-du walxaal lahu haddana ninka u sugnaaday duriyatun caruuri u sugnaatay duriyadaasoo ducafaa u taag daran fa asaabaha ou asiibay beertii ou haleelay xilligaas saas ninkaasu ku sifaysan yahay icsaarun dabayl iyo duufaan fiihi dhexdiisa ou ahaaday naaru naaru ay ahaatay ee faxtaraqad ay gubato beerti saas axadkiin ma jeclaa laha kadalika sidaas oo kale yubayinu llahu alla ou idinkugu caddaynaa lakum idinka alaayaati lacallakum tatafakkaruuna ay likay tatafakkaruu saa u fakertaan ayadan waxay la xiriirtaa aayaddii aan hore usoo marnay oo baggaan baggii ka horreeyey gabagabadiisii aan kusoo marnay oo ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa waxaa la yska reebay sadaqada markii la bixiyo in la buriyo sadaqadii oo waxa sadaqadu ay ku burto lagu buriyo sadaqaduna saddex walxaato mid ka mid ahay ku buraysaa riyaa ah iyo ilaahay dartiis inaan loo bixin way ku burtaa amaal sheegadkana way ku burtaa dhibka la dhibo qofkii sadaqada lasii hayana way ku burtaa waxyaabahaas in marka sadaqada laga ilaaliyahay waa waajib markii sadaqada la bixinayo ama sadaqa haddii la bixinayo in laga ilaaliyo waxyaabahaas sadaqada burinaya haddii marka qofka uu sadaqadii iyo xoolihii bixiyo waxyaabihii sadaqada burinayana uu la yimaado muxuu ka dhigan yahay qofkaasi qofkaasi wixii uu ka dhignaay tusaale lagu baxshay waxaa lagu tusaaleeyey nin beer tacbaday caruurna dhalay beertiisii markii ay marayso meeshay ugu fiicneed way aseendar noqotay oo dalagga baxa iyo geedaha waaweyn geetimirka iyo cambaha geedaha waaweyn noocyadooda kala duwan ilaahay subxaanahu watacaala oo ugu deeqay dalagii iyo noocyadii kale oo beeraha ka soo bixi lahay oo dhanna ay beertu ay ku sifaysan tahay oo beertu ku camiran tahay da-diisuna ay noqotay da- gabow ah siddeetan jir iyo wixii ka weyn caruurtiisuna ay tahay caruur weliba yaryar ah oo iskumaqada ah beertii isagoo saas xilligaas maraaya masiibo uga dhacday dabaylu ku kacday dabayshaasoo wadata dab wadata ee beertii ka ba-ad ilahay marka wuxuu yidhi ayawadu ma jecelya axadukum axadkiin an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beeri beertaasoo min nakhiilin geetimir xaggiisa ka ahaatay iyo waa acnaabin cinibyo beertaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal lahu xaalow isaga u sugnaaday ninka beerta iska leh fiiha beerta dhexdeeda min kulli thamaraati ay thamarun miro oo min kulli thamaraati miraha noocyadooda oo dhan xaggooda ka ahaada beerta cinab iyo iyo geed timir keliya kuma yaallaan ee nuuc walba oo waxyaabaha lagu faakihaysto iyo waxyaabaha la cuno ka mid a oo midhaha ah ayaa beerta ku yaalla laakiin nakhiilka iyo geedtimirka iyo cinabka waxaa loo sheegay oo si gaara loogu bayinay in waxyaabihii ay beera jireen carabtu xilligaas oo ay ka heli jireen oo jeclaayeen ay u badnaayeen ayagu walxaal asaabahu ninkaas ou haleelay isla markaas iyo xilligaas la joogo alkibaru gabowga iyo weynanku waa odayoobay waa duqoobay walxaal lahu haddana ay u sugnaatay ninkaas duriyatun caruuri caruurtaasoo ducafaa oo weliba taag daran hadday xoog leeyihiin asagayba wax u tacbi lahaayeen oo u shaqay lahaayeen laakiin waa ducafo waa taag daran odayaashu iyo qofku marka waa yeeloobana ilmahu duruufta ay duruufaysan yihiin iyo gaajada ay gaajaysan yihiin uma sabri karo sabriddii oo uu sabri lahay hadduu isagu xoog leeyahy markuu xoog leeyahay qofku waxaa laga yaabaa ilmihiisu dhibaatada ay dhibaataysan yihiin iyo duruufta ay duruufaysan yihiin iyo xaaskiisu duruufta uu duruufaysan yahay iyo waxyaabahaas inuu sabri karo oo uu ka indhalaabi karo laakiin hadduu gaboobo qofku waa jilca go-aamadiisii sida jirkiisu ay u jilceena go-aamadan uu jilcaya markaasuu inuu wax siiyo ou duruuftooda ou daboolo dalabkooda ou ajiibo mooye wax kale ma yeeli karo odayga waa yeelka saa darteeda waxaa laga yaabaa inay diriraan ama inta badan odagu ou xoogaa culayska saaro ilmaha ou waaweynay ou dareeriyey iyo odagu inay isdhibsadaana suurtagal isku dhibsadaan kuwa yararka maxaa yeelay adoga kuwii yararka ahaa maadaama uu jilcay iyagu ay yaryar yihiin kuwii waaweynaa waa dareeran isleeyahay kuwan yararkaa wax isiidooda uma dulqaadan karo inuu ajiibo oo uu daboole mooye isagoo xilligaas ku jira marka masiibadaanu haleelay ninka walxaal lahu ninka u sugnaada duriyatun beerta iskale carruuray u sugnaatay carruurtaasoo ducafaa u taag daran ee fa asaabahaa haddana ou asiibay beertii icsaarun fa asaabahaa ee u asiibay beertii icsaarun dabayle ee asiibtay oo fiihi icsaarka iyo duufaanka oo fiihi dhexdiisa u ahaaday naaru naaru ay ahaatay iyo dab oo faxtaraqad ay gubatay beertii xadkiin saas ma jeceli isagoo saas ku sifaysan beertaasna lahaa xilligaasna jooga carruurtaasna leh in beertu ka gubato axadkiin ma jecel yahay waa maya jawaabtu haddaan axadkiin saas jeclayn sadaqooyinkiinna waxa burinaya iska ilaaliya maxaa yeelay haddii sadaqooyinku idinka buraan waxaad noqonaysiin odagan gaboobay oo masiibadan ku dhacdo kalead noqonaysiin oo xilliga ugu baahido badnaa beertiisii beertiisii ay ka ba'day idinkana wixii aad bixideen xilligaad ugu baahido badnaydeen oo aad inaad intifaacsataan aad ugu baahida badnaydeenoo aakhiro ah ayaad weynaysaan intifaaceedii kadalika sidaasoo kale yubayinu allahu alle ou idinkugu cadaynaa lakum adinka alaayaati sida uu idinkugu caddeeyo tusaalayaasha idinkugu faahfaahiyey iyo waxa nafaqada ku saabsan iyo sadaqooyinka iyo waxa la aqbalay waxaan la aqbalayn ayaa yubayinu llahu alla ugu cadaynaa lakum adinka alaayaati aayaadkiisa iyo axkaamta diinta inteeda kale lacalakum tatafakkaruuna ilikay tatafakkaruu saad u fakartaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyow anfiquu bixiya min qayibaati maa kii kiisa wanaagsan ka bixiya kasabtum aad kasbateen wax ka bixiya wa mimaa kiina wax ka bixiya akhrajnaa lakum aan idinka idiin soo saarno min alardi ardada idinkaga soo saarnay walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiida midka xun oo minhu ka ahaaday waxaad bixinaysaan tunfiquuna xaal aad bixinaysaan midkaas walxaal lastum aadnaan ahaateen biaakhidihi kuwa asaga qaadanaya ilaa an tuqmiduu inaad saamaxdaan oo iska cafidaan oo aad indhaha ka laabtaan fiihi dhexdiisa mahane waclamuu ogaada ana allaha allana haniyun inuu yahay mid deeqtoon oo xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiye uu yahay uu mahadsan yahay mar walba aayaddan ilaahi subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ah oo muslimiinta ah wuxuu ku amray sadaqa hadday bixinayaan wax ay jecel yihiin oo iyaguba haddii la siiyay ay ku farxi lahaayeen inay bixiyaan oy u qasdaan ee shayga maquunada ah oo liita xoolaha iyo beeraha iyo mataacda iyo alaabta shayga liita oo ayaguba aysa jeclayn inay qaataan ama xoolahooda u liita aysa u qasdin markii xoolaha ay bixinayaan bixinta aysa ula qasdin ayaa ilaahi subxaana wa tacala dadka muminiinta amray aayadduna sabanusuuli leedahoo nimankii ansaarta ahaa oo owsii khasraj ahaa oo magaalada madiina deganaa ayaa waxay ahaayeen markii nabigu calayhi isalaatu wasalaam magaalada madiina uu soo degay oo uu soo hijrooday ee uu degay ee masaajidka laga dhisay nabiga calayhi isalaatu wasalaam masaajidkana ay ku noolaayeen dad badan oo fuqara ah iyo asxaabu sufa oo ayay waxay yeeli jireen saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam kuwa beeraaleyda ah oo ansaarta ahi waxay soo guri jireen timirta laabanka timirtay soo goy jireen masaajidkay ka laalaadinaya si qofkii baahni oo fuqarada muhaajiriinta iyo dadka asxaabu sufada ka midhu ay nafta uga ceshato geedkaas timirta ama laamahaas timirka oo laalaada qaar ka mida marka waxay sameeyeen laaman bahalgaleen iyo timir bahalgalay iyo timir qashin ah oo aan waxa la cuna lahayn oo aan fiicnayn ay soo gooyeen markaasi waxay sureen meeshii timirta la suraayay masaakiintii wixii cuna markay maageenba wixii waxaa waaye waxaan aadahayn oo nah badan lahaynay noqdeen ilaahi subxaana watacaala aayaddan uu soo dejiyo wuxuu leeyahay waxa liita bixinta ha u qasdinina markaad wax bixi tagtaan ha ula qasdinina bixinta waxyaabaha xoolihiina waxa u liita marka xoolaha waxa u liitaa in bixinta loola qasta lama rabo waxa ugu fadliga badanna bixi laguma dhihin laakiin meel laxa bixi wax adugu markaad bixinayna aada laxawsee oo laxw kugu haayay oo kula fiicnaa qofka aad siihayna wax u gala xoolahaadii meesha u sarraydana aan ahayn bixiyaa lagu leeyahy bixiyaa lagu leeyahy xoolaha neefka muquunadahaas ku bixine dadka in badan oo ka midhuna saatan waa ku sifaysan yihin neefka muquunadahay bixiya ariga waxaa laga yaabaa in laga bixiyo rida cambada la iyo oo hadday dhasho aan waxarteeda iyo orgigeeda nuuji karin awrta waxaa laga yaabaa in laga bixiyo ratiga cadhada qaba iyo midka jimbaha qaba oo aan xarka goyska iyo midka buubaalka oo buubaya oo ilmaha la buubaya oo aqalada la buubaya iyo haamanka la buubaya iyo meeluu geeyo oo waaye waxaa laga yaabaa qof ratidoonu markuu yimaado inuu isaga siiyaa suurtagala beeraha saas oo kale badar adiguba saad baqaar ugu heyday aada istiri midkan waa u qurmaya xaggeed iska geeda yaa kaa dhaqaajiya aada qof socotaa kuu imaanayho ku badardoon ah ama sadaqadoon ah markaasaad leedahay baqaarkaas kala bax kiishka ku jira kiishkuna waa kiishaad adiguba nacday markii hore waxaasoo kale marka wax fiican maa ilaahi subxaanahu watacala wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu dadka rumeeyow anfiquu bixiya min dayibaati maa kii kiisa wanaagsan wax ka bixiya kii kiisa wanaagsan wax ka bixiya kasabtum aad kasbateen ood shaqaysateen oo hanti ah ood ganacsiya wax lamida ku keenteen wa mimaa kii xaggiisana wax ka bixiya akhrajnaa aan soo saarnay lakum adinka aan idiin soo saarnay min alardi ardada aan idinkaga soo saarnay oo ama dalag ah iyo raashin ah ama macaadin ah walaa tayamamuu hana u qasdinina alkhabiida khabiidka ha u qasdinina oo minhu asaga xaggiisa ka ahaaday iyo khabiidka midka radii'a oo liita shayga khabiidka oo waxaan idinku arsaaqnay ka ahaaday oo liita tunfiquuna xaal aatiin kuwa bixinaya oo dadka siinaya khabiidka ha u qasdinina midka liita bixintiisa walxaal lastum adinku aadnaan ahaateen oo aadnaan ahayn biaakhidiihi kuwa qaada lahaa asaga iyo khabiidka haddii laydin siiyo dad macaamiil idinka dhexaydo haddii midkaas ay idiin soo xulaan ama ay idiin maquuniyaan ama ay idin siiyaan kuwa qaata xaal aadnaan ahayn adinkuba ilaa an tuqmiduu in aad iska saamaxdaan oo iska cafidaan mooye fiihi dhexdiisa ama aad ka indha laabtaan fiihi dhexdiisa oo isha aad iska laabtaan haddii ilahi wuxuu leey subxaana watacaala ha bixinina wax haddii adinkaba laydin siiyo aadnaan qaadateen oo maalan qof aad waxa idinka dhexeeya inaad shirka ahaydeen ama deyn iyo wax lamida ku laheed markaasu wuxuu kuusoo qabtay neefkan ama kiishkaanu kuusoo baxshay raashinka ah kuma ada qanacdeen adigu oo waxaad dhihi laheed waxaan waxaan qaata maaha waxay qanciyana mahane waxay qanciya ikeen haddaad qaadatana waxaad ku qaada laheyd kan wax nin wax ka soo socdaan uma ekee ee waxaad iskaga qaadataa gacan maran waxaanu kolletibaa kuu dhaamaan ee iska qaado ama intaad asaga wax ku baajilahaad iska qaado qofkan warwareejiyey nafta kuu keenay ama adoo ka xishoona xoogaha qofka inaad ku celido wixii uu soo maquunshi aada iska qaada lahayda wixii marka idinkuba aadnaan qaadateen haddaad qaada lahaydeenna aad saas ku qaada lahaydeen hadda dadka adinku ha siinina markaad wax bixi tagtaan waclamuu ogaadanaa ana allaha ilaahayay haniyun inuu yahay mid hodan ah oo cid walba ka deeqto isagoo hodan ahoo idinkana waxaa idin siiya kana faqiir ka dhigay ayuu haddana wuxuu idin leeyahay fuqarada wax siiya ilahay marka waa hodan ogaada idinkana isagaa wax idin siiyey kaasna waxbuu sii karaa ilaahi subxaanahu watacaala cagsina waa laydinka dhigi karaa oo idinkana waxa waa laydinka qaadi karaa isagana waa lagu wareeji karaa alla marka waa hodanoo waa ka deeqtoon yahay sadaqooyinkiinoo dhan gaar ahaan waxaan alla waa ka deeqtoon yahay liita oo aad bixinaysaa waclamu ogaada ana allaha haniyun inuu yahay xamiidun haddana mid xamiidoo maxmuudun la mahadiyo inuu yahay ogaada ashaydaanu shaydaanku yacidukum waxau idin yabowhaa uu idin ballan qaadaa alfaqra faqri ayuu idin ballan qaadaa wayamurukum wuxuuna idin amraa bilfaxshaa'i xumi ayuu idin amraa wallaahu allahna yacidukum wuxuu idin ballan qaadaa maqfiratan dembi dhaaf oo minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlan dheeraad wallahu allana waasicun ayuu ahaaday oo caliimun cilmi badan ilaahay subxaana wa tacala meeshan wuxuu ku sheegay waxaa ku kalifa dadka inay wax bixi waayaan ama ay markay wax bixi tagaan u qasdaan shaygii radii ahaa shaygaas waa maxay waa ballanqaadka shaydaanka laba ballanqaadaa dadka ag taalla ballanqaad waa midka shaydaankaoo uu leeyahay haddii aad xoolaha iska bixido xooluhu waa kaa ba-ayaan barta iyo beertuba ku dhaafayaan cayraad noqone kan ku baryaahoo ku tuugsanahoo kalaad noqone saasaadna u tuugse uu leeyahay xoolaha iska bixina mar allaala markuu gacan qaadi tagaba qalbiga walwal iyo waswaas uga soo rida markaasuu leeyahy war ha isku bixin xooluhu waa shilimad laysku geeyey geelu waa hal iyo hal laysku geeyey arigu waa ri iyo ri laysku geeyey lacagtuna waa shilin iyo shilin laysku geeyey markaad hal bixidaba waxaad ogaataa tusbax go-ayaa xooluhu noqoaya inta kalena waa ku dhaafaya waa ku seegaya haddaad shilin bixido shilimada kale waa israacaya ilaali marka xoolahaada ilaa tujaarta qaar uu gaarsiiyey inuu ka dhaadhiciyey in xooluhu is ilaaliyaan shayga anka uu ka maarmo wuxuu leeyahay haddii aad iska bixido bixintaa ku baranaysa xoolaha kalena difaac heli maayaan si xoolaha kale marka difaac u helaan maqaasiin samayso shayga aad ka maaranta anka aad iskaga kaydo iskaga iska dhigto heerkaasuu gaarsiiy dhinaca kale ilaahaya subxaana wa tacaala ballanqaad bixiyey ballanqaadkaas ilaahayoo ah laba walxaata ka kooba qofku adduunyada ilaahay subxaana wa tacaala wax bixiya inuu bedel khayr qaba uu siinayo oo wixii adduunyada uu bixiyey loo bedelayo ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacala wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu wax walbood bixidaan ilaahayaa idiin bedelayo subxaana wa tacaala maa naqasat sadaqatun min maalina nabigu yuri calayhi isalaatu wasalaam sadaqo maalba ma nuqsaamido bal waaba barakaydaa aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala ajir fara badan ayuu ka ratibay oo aayadihii aan soo maraynay waxyaabihii ay ka warramayeen ay ka mid yihiin subax walbana waxaa nabigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam in laba malag soo degto mid ka miduhu uu leeyahay allaahuma acti munfiqan khalafa ilaahayow midkii wax bixiya bedel si mid kalena uu leeyahay allaahuma acti mumsikan telefon ilaahu kii aan wax bixin oo xoolaha haysta wax la-aan dhig ayadoo marka labadaas ballanqaad ay kala jiraan ballanqaadka shaydaanka oo fakriga dadka u ballan qaadaya iyo ballanqaadka ilaahay subxaana wa tacaala oo ah in ilaahay uu ballan qaaday adduunyadana qofka wax bixiya inuu wax u bedelaayo uusa cayr ka dhigaynin xoolahana uu badinaayo booska uu ka bixiyana xoolahaas ama laga bixiyo waxaas booskii xoolaha laga bixiyey ama shayga laga bixiyey wax kale lagu soo bedelaayo aakhiran ilaahi subxaana wa tacala qofka wax bixiya ajir fara badan oo siinaayo ayaa labadii ballanqaad waxaa dadku intooda badan doorteen oo ay rumaysteen kii shaydaankaa la rumaysta dadka intooda badan kan shaydaankaa la rumaysta kii ilaahayna waa la beensha ilahay marka wuxuu yidhi ashaydaanu shaydaanku yacidukum waa uu idin ballan qaadaa waa idin yabooha dadow alfaqra faqri idin ballan qaada haddaa wax bixidaan wayamurukum wuxuuna idin amra bilfaxshaa'i tii xumaanta badneed oo foosha xumeed idin amra waa bakiiltinimadii bakiiltinimadu waa foolxunta wejigabaxnimay leeda qofku wax kale iska dhaafi marka dambe wuxuu gaaraa markuu maskiinka u jeedo in wejigiisu bedelmo haddii su-aal lagu bilaabana oo isaga dhan dhiigu ku kacay sonkorta ku kacda uu gaaraa marka u dambeeyo meel wax lagu baxaa markuu maqlo in calooshu xanuunto ee uu ka carar uu gaaraa marka u dambeeyo fulay biiqahu noqaa xagga wax bixinta markii la joogo labada ballanqaad kala doorta markaa dadow wallaahu ilaahayna waasicun waa midkii waasic oo ay waasiculfadli fadligiisu iyo dheeraadkiisu oo waasic yahay allah subxaana wa tacaala caliimun haddana cilmi badan oo qof walba iyo waxay bixiday iyo waxay u bixiday iyo baqiilka iyo wuxuu wax ugu diiday ilaahay waa midka warqaba cid walbana wixii ay mudantahu ku amaalmarina yuutii alla waa siiyaa alxikmata xikmadda man yashaau cidou doono waman yu'ta qofkii la siiyo alxikmata xikmadda faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kaiiran wamaa yadakaru mana wacdisamo ma waansamo ilaa ulul albaabi dadka ulul albaabka mooye yu'tii alla waa siiyaa alxikmata xikmadda nabinimada waa lagu fasiray cilmigana waa lagu fasiray cilmiga ilaahay waa siiyaa man yashaau cidou doono waman yu'ta qofkii la siiyo alxikmata xikmadda nabi ciddii laga dhigo ama ilaahay uu cilmi siiyo faqad uutiya waxaa la siiya kaas khayran ayaa la siiya oo kaiiran fara badan wamaa yadakaru ma wacdisamaayo oo ma waansamaayo ilaa ulul albaabi dadka ulul albaabka mooye waxyaabahaas lasoo sheegay oo aayadaha qur-aanka lagu soo sheegay oo dadka lagu booriyo oo khayrka ah oo wanaagga ah iyo waxyaabahaas dadka laga reebay oo xumaanta ah cid fahmaysa oo ku waansamaysa oo gara kartaaho waa hal cid waa qofkii ulul albaabka ka mid ah ulul albaab alalbaab waa soo marnay waa jamcu lubbin lubbiguna waa maxay waa caqliga waa dadka ulul cuquulka ah gaar ahaan hadda wixii aan noo dambeeyey oo ku saabsanaa waxbixinta si walbaa looga warramay waxaa la sheegay adduunyada qofku markay wax bixido waxa ay leedahay aakhira waxay leedahay la sheegay hadday wax bixi weydo dhibka soo gaaraya adduunyada iyo midka aakhira soo gaaraya intaba waa looga warramay yaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala u waafajinaaho dareemi kara shaygaas waxbixinta u fadliga uu leeyahay waxaa dareemi kara keliya qofka ulul albaabka ka mida oo ulul cuquulka ka mida ayaa dareemi kartaa darsigeenuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabilaahi altowfiiq